hoshiica cutubka saddex-iyo tobnaad markii reer efrayim hadleen waxaa jiray gariir oo dalka israa'iil ayay isku dhex sarraysiiyeen laakiinse markay bacalku gardarnaadeen ayay dhinteen oo haatan aad bay u sii dembaabaan oo waxay lacagtooda ka samaysteen taswiiro la shubay kuwaasoo ah xataa sanamyo ay u samaysteen sida ay waxgarashadoodu tahay oo dhammaantoodna waxaa weeye nin saanac ah sancadiis oo waxay ka sheegaan dadka allabariga bixiya weylaha sanamyada ah ha dhunkadeen haddaba sidaa daraaddeed waxay noqon doonaan sida daruurta subaxnimo iyo sida sayaxa aroor hore baabba'a iyo sida buunshaha dabayshu ka kaxayso goobta hadhuudhka lagu tumo iyo sida qiiqa shooladda ka baxa laakiinse anigu waxaan ahay rabbiga ilaahiinna ah oo idinka soo bixiyey dalkii masar oo waa inaydaan aqoonsan ilaah kale aniga mooyaane oo badbaadiye kale ma jiro innaba aniga mooyaane anigu waan idin iqiin markii aad dhex joogteen cidladii ahayd dalka abaarta badan markii ay wax daaqeen ayay dhergeen oo markay dhergeen dabadeed ayaa qalbigoodii kor u kacay haddaba sidaa daraaddeed bay ii iloobeen sidaa daraaddeed waxaan iyaga ka ahay sida libaax oo kale oo sida shabeel ayaan jidka ku ag dhowri doonaa oo waxaan iyaga uga hor iman doonaa sida oorso gabnaheedii laga gablamiyey oo waxaan jeexjeexi doonaa xuubkii wadnahooda oo halkaasaan iyaga ku baabbi'in doonaa sidii gool libaax oo kale oo waxaa iyaga dildilaacsan doonaa dugaagga dadka israa'iilow baabbi'ina waxaa sabab u ah cadownimada aad ii qabtaan anoo caawiyihiinna ah haddaba magaalooyinkiinna oo dhan ha idinku badbaadiyee mee boqorkiinnii oo meeye xaakinnadiinnii aad ka tidhaahdeen na sii boqor iyo amiiro anigoo xanaaqsan ayaan boqor idin siiyey oo haddana aniga oo cadhaysan ayaan idinka qaaday xumaantii reer efrayim waa xidhxidhan tahay oo dembigoodiina meel baa lagu kaydiyey oo waxaa iyaga ku soo kordegi doonta murugtii naag foolanaysa iyagu waa sida wiil aan caqli lahayn waayo haatan waa wakhtigii uusan ku sii raagi meeshii carruurta ka soo dhalan jireen anigu waxaan iyaga ka soo furan doonaa xoogga shee'oolka oo waxaan ka soo badbaadin doonaa dhimashada dhimashooy meeye balaayooyinkaagii shee'oolow meeday baabbi'intaadii toobaddu indhahayga way ka qarsoonaan doontaa inkastoo uu walaalihiis dhexdooda ku dhal badan yahay waxaa iman doonta dabayl bari ka timid taasoo ah neefta rabbiga oo cidlada ka soo baxaysa oo ishiisa biyood way engegi doontaa oo durdurkiisuna wuu iska guri doonaa oo waa laga wada dhici doonaa khasnadda alaabta qaaliga aho ugu jirto reer samaariya gardarradooda way qaadi doonaan waayo way ku caasiyowdeen ilaahoodii seef baa lagu layn doonaa dhallaankoodana dhulkaa lagu tuuri doonaa oo naagahooda uurka lehna waa la dooxi doonaa